kulanti wacan wanaagsan akhyaarta hawd nagala socota ay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqshaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaha daha dalsan ee magaalada muqdisho
su'aal jawaab waa maxay mas-uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaana ugu dambaysa nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jira dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig
maql wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo sabti a taarikhdan waxay ku beegan tahay shanta bisha kooiyo tobanaad ee nofembar sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn ee barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doonaan waxaa qaybka noqon doona faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaya qaraxyo isxiga oo caawa ka dhacay magaalada muqdisho qeybo ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ayaad maqli doontaan khasaare kala duwan ayaa lasoo warinayaa qaraxyadaasi ay sababeen waxaan idiin soo gubi doonaa qof isku soo xigay waxyaabaha qarxo oo markaasi ku weeraray xerada ciidamada markaasi ee jarnaal dhagbadan waan idiin soo gubi doonaa saaxiibeel xilli markaasi la sheegay in ciidamadaasi ama dhalinyaro loo tababarayay kamid noqoshada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya qarax markaasi lagu weeraray wararkii ugu dambeeyay faahfaahinaha kasoo baxaya ilaamaha maanka wararkii ay kasoo saareen ayaad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doonaa xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur rasimo oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa waxa uu shaki weyn ka muujiyay hogaanka qaar kamid a hay-adaha amniga dowladda federaalk ee soomaaliya waraysi dhinacyo badan taabanaya xildhibaanka oo aan la yeelnay ayaa caawa barnaamijka wareega ku dhegeysan doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona caawa diinin ah madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe ayaa dalab u diray dadka ku nool deegaanka masaajid calguduud ee gobolka shabeellaha dhexe oo dhowaan ciidamada dowladda ay si buuxda ay ula wareegeen kalana wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab hadal uu jeeday madaxweynaha ayaa sidoo kale maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka maamulka somalilan waxa ay maanta ay jawaab cad ay kasoo saareen hadalkii kasoo yaray taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka puntland oo ku aadanaa in somalilan ay maalgeliso dagaalamayaasha al-shabaab waan idiin soo gubi doonaa taliyaha ciidamada oo arrintaasi ka hadlaya qodobadeena kale waxaa qayb ka hay-adda caafimaadka adduunkan waxay markii ugu horreysay muqdisho keentay deeq dawo ah oo loogu talagalay dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii zooballabo qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa barnaamijka wareega saaxiibyaal xusen ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
waa hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan in hawdan ka leh barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka sacraad haadalsan ee magaalada muqdisho ad degeysanaysaan qeybaha ugu horrey barnaamijkan caawa ayaan gudagelina waxaanu ku bilaabeynaa qaraxyis xige ayaa caawa magaalada muqdisho laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka banaadir ee dadka ayaana si weyn u maqlay qaraxyadaasi dhowr qarax ayaa caawa ka dhacay magaalada muqdisho kuwaas oo warar kala duwanna ay kasoo baxayaan qaarkoodna waxay sabeen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac isgoosada dabka sayidka ilaa iyo shaqaalaha ayaa lagu kala cararay kadib markii qarxyo la maqlay si rasmi ahna looma oga goobaha markaasi la bartilmaamey sida marka laga reebo qarxii koowaad ee caawa dhacay kaasuu ahaa mid bartilmaameed sax ahaa ilaa haddan waxaa la ogyahay hal bartilmaameed oo qarxii koowaada kaas oo ka dhacay afaafka hore xero nacnac oo hadda loo bixiyey xerada jarnaal dheg badan ee magaalada muqdisho halkaas oo lagu qorayo dhalinyarada markaasi ku biiraysa ciidamada xoogga dalka ee soomaaliya qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyey dhalinyarada oo sabab dhaadheer ugu jirtay inay qortaan ciidanka xoogga dalka waxaana halkaasi ka dhashay khasaaro culus inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada rasmiga ah ee markaasi qarxyadaas dhimashada ay sababeen magaalada muqdisho waxaa ka jirta cabsi xoogan gaar ahaan dhanka waddada maka al mukarama iyaduna ay jirto cabsi ah inay markaasi qarxyo kale ay dhici karaan dadka ayaana goorsi horreyso caawa iska soo xiray goobihii ganacsiga oo markaasi kala aado guryahoodii maadaama qarxiyuhu yaala ay kusoo dhicin agaarkaasi ugu yaraan toban qofood ayaa lasoo warinayaa ama la sheegayaa inay ku geeriyootay qaraxa xerada nacnac welina lama laamaha amniga wax faahfaahin ah kama isa soo saarin khasaaraha qaraxda caawa ka dhacay magaalada muqdisho dhinaca kale leh dagaalamayaasha al-shabaab warar ka soo baxay ayay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka ama qaraxa ka dhacay xerada nacnac oo ay ku tilmaameen howlgal guulaysay oo fuliyey dagaalyahan markaasi waxooda ka tirsan ilaa haddana ma jirto wax wara oo kasoo baxay dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku aadan qaraxda caawa ka dhacay magaalada muqdisho iyo kan markaasi lagu bartilmaamay sida xerada nacnaca oo markaasi dhalinyaro xilligaas sabaf ku jirtay oo doonaysa inay ku biraan ciidamada xoogga dalka soomaaliya hase yeeshee qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo xeradaas gudaha u galay islamarkaana halkaas isku qurxiyay khasaaro dad shacaba u badnaayeenna markaa ay soo gaareen dhinaca kale warbaahinta dowladda ayaa lagu xaqiijiyay in xerada nacnaca markaas qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo gudaha u galay halkaasina khasaaro culus oo ka dhasho iskugu jira dhamashii dhaawac al-shabaab ayaa waxa ay markaasi ay magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay ay ka bilaabeen qarxyada weerarada ku bilaabanaya iyo kuwa markaasi shaksiyaadka kusoo xiray jaakadaha walxaa qarxana ay ka fulayaan muqdisho sagaalabaatanki oktoobar qaraxyo waaweyn oo gaawaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiya lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada oo markaasi aan sidaas ugu fogeyn isgoyska soobe ee muqdisho ka oo sobay dhimashada in ka badan boqol labaatan qofood dhaawacan ah saddex boqol dad shacaba korusi dhaafaya waxyaale ay kasoo gaareen waxaana guud ahaan markii loo eegay dalka ka socda dagaalo al-shabaab markaasi looga soo horjeedo gobollada dalka si weynna markaas looga dareemayo hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa ah meelaha inta ugu badan dagaalada culus ay ka socdaan ka oo khasaarooyin kala duwan laga soo warinayo ee khasaaraya markaasi dagaaladaasi al-shabaab iyo ciidanka dowladda dadka deegaan iska haashanaya markaasi ku dhex maraya gobollada dalka barnaamijka qiimihiisa hore aad degeysanaysaan qodobo kale ayaa inoo socda saaxib yaala sayeshe markaan
am ahaan bulshadayna culacula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow
bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow kuladnaan dhakhaatiir cilmuloo cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walbay la xiriir isbitaalka takhasusiga ee alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaamay kuman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabka cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qaybaha ambalaas emergency iyo umuliso saaxeegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii fafaanintas dhan waxaad kala xiriirtaa eber li xal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber li xal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
qaybihii hore barnaamijka wareega ayaad weli dhegeysanaysaan dalsan muqdisho somaliland nagala socotaan markaana cabdiraxmaan cabdishakuur rarsame oo ah markaasi ergeyga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda u magacaabay arrimaha gargaarka bani-aadamnimada aan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya oo wareysa gaara siiyey dalsan ayaa waxa uu kaga hadlay arrimaha guud ee dalka xaaladaha xilligan taagan iyo markaasi dagaalka lagula jiro al-shabaab amniga mas-uuliyiinta haya hogaanka iyo sidoo kaleet wax walbo markaasi ku saabsan xaaladaha guud ee dalka ee xilligan taagan xildhibaanka qeybta hore ee wareysiga ayaan kasoo qaadanaya mar uu ka hadlayay shaki weyn wuxuu ka muujiyey hogaaminta qaar ka mid ah dhalinyarada markaasi hogaamineysa hay-adaha amniga ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan wuxuu sheegay in amniga magaalada muqdisho ay gacanta ku hayaan rag xilligii horeba kusoo fashilmay oo sanadihii lasoo dhaafay xilalka amniga markaasi hayay soo hadal ku dhigay wuxuu kale uu tilmaamay in dhalinyarada xilligan markaasi ammaanka ama hay-adaha ammaanka gacanta ku hayan yihiin dhalinyaro markaasi xilliga ay doonaan magaalada ka baxa oo magaalooyin kale oo soomaaliya dirisla ah markaa kusoo caweeya ama fasax usoo u aada kuna soo dalxisa taas wuxuu sheegay inaysa suuragal ahayn in marnaba amniga magaalada muqdisho uu noqdo mid markaa shacabka soomaaliyeed ee si wanaagsan ay oo xornimo ku jirto ay u maraan sidoo kale xildhibaan cabdiraxmaan cashukuur waxa uu wareysigiisa udaha kaga qaaday in al-shabaab marna laga adkaan karin haddiiba ay hogaanada amniga dalka ay hayaan rag xilligii hore soo fashilmay mar uu ka hadlayay arrintaasna waxauu yidhi security sector dadka nooga shaqeeya ee ciidanka amniga ka shaqeeya ee ku wajahan halkaas ma yihiin dadkii saxdaha shaqadaas hay in la qiimeeya u baahan tahay meesha mujaamalo ma taalo nafaa dhimanaysa boqol iyo labaatan qof boqol konton qof aa soomaaliya go'day marka haddii wiil yaroo securityga kuu haaya oo asaga argixisada la shaqaysto
musiibada amniga magaalada muqdisho iyo meel badanoo dalka ka jirta qaybo kamid wadankana dagaala ka socda qarax weyn baa ka dhacay oo lagu tilmaamay kii ugu labaad oo zoba labo sida dowladu shaacisay musiibada noocaasa iyadoo ay jirto iyo dhinacii abaaraha sidee wax laisugu wadi karaa bay kula tahay masiibo horta abaaraha la yidhahdaa todamba masiibo ma ah todamba waa weerar niman argagixisa oo weerar soo qaaday oo dadkii soomaaliyeed weeraray oo laayay oo dad shacaba oo rayad ah wasaaraddii waxbarashada shaqaalaheedii ama dad kale oo jidka marayay ama kuwa masaajid ku dukanayay dad argagixisahona soo weera dadka soomaaliya waxaan rabaa inay saxaan musdalaxaadka markay ku hadlayaan masiibo waxaa la yidhahdaa wax dabiiciga ama abaarta ama biyobaxada fatahaadda ama dhulgariirka ama duufaanada masiibo la yidhahdaa kan waa weerar ee argaxiso soo qaaday wuxuu la mid yahay anoo diyaarado lagugu garaacay lamid tahay diyaaradii lagugu garaaco maanta ma dhehaysaa masiibahan nagu dhacday ma dhehaysid waa weerar wax nagu dhacay waana in laga jawaabaa weerarkaas ay dowladda amni ahaan ay uga jawaabtaa laakiin dhib ma keenaya waa keenaya sababtoo ah dowladihii hadda annaga waxaa weydiisanaa gurmadkeen dhaawaceen inay daldalaan waxaan weydiisanaynaa inay gurmad caafimaadna la soo gaaraan waxaan weydiisanaynaa wixii naga burburay in naloo kabo awalna waxaa dadkii dhibaataysan oo abaartaysan u weydiinayn marka nimankan argagixisada wax ma gartaan oo wax ma garato xilliga xataa dadka ay dhibaatada u geysanayaan iyo xilliga dadka ay dhaawacayaan iyo xilliga ay weerarka qaadayaan iyo xilliga ay dadka ay dilayaan xilli dadkaba ay gaajo iyo macluul iyo abaar iyo dhibaato ay haysato waa wax magarata marka taasaa loogu baahan yahay marka in meel looga soo wada jeesto dadka soomaaliyeed ama siyaasi ahaado ama shacab ha ahaado ama dowlad ha ahaado ama ganacsado ha ahaado ama sheekh ha ahaado ama dhalinyaro ha ahaado ama dumar ha ahaadaan inaan meel uga soo wada jeesano argagixisadaas waxyaalaha abaaraha noo keenayay dhibaatadana waxay kamid tahay aan fursada dalkeen uga faa'iideysan weynin ayada ayaa qayb ka ah sababtoo ah wax kastoo soomaaliya haddii maalgashin lagu samayn lahaa haddii horumarkeena dhaqaalaha la samayn lahaa haddii taageero caalamiyaho oo midaan hadda aan ahayn oo gurmadka gargaarka aan ahayn oo horumarinta nala sii lahaa waxoo dhan ayaga hortaagan oo dadkii ayaga caqabad ku ah oo dalkii ayaga caqabad ku ah oo dhallinyaradeenna hadda irtaa magaaladan shaqa la-aanta ka jirto oo boqolkiiba toddobaatan ka badan shaqaha abuurkii la samayn lahaa ayaga caqabad ku ah oo dadka dhallinyarada ay shaqaysa lahaayeen intay ay bari lahaayeen shaqo inay helaan waxaasoo dhan ayaga caqabada hortaagan dalkan mar waa jirta anaga welwarka caqabad nagu ahaa mar qabiilo isdagaalaha caqabad ay ahaayeen mar colaadaha gudaha ay ahaayeen laakiin hadda soomaali isdagaalsan ama qabiil isku dagaalsan ama colaad ka dhexayso ama walood oo haysta ma jirto caqabada keliya amniga ee dowladnimada hortaaga waa argixisada ayaga inaan iska qaadnaan u baahannahay ugu dambeyntii xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale dowladda ku jira qaybtood waxay u laabteen deegaan doorashooyinkoodii cabdilla cabdishakuur deegaankiisa ma ku laaban doonaa oo sida xildhibaanadaasoo kale laga soo doortay mise deegaan dhulkiisu shaab ma joogo maya aniga shaqaan bahaya hadeertaanba oo dowladda i xil saarata oon u haya oon ugu maqanahay haddaan shaqadan soo dhammeeyo oon oon shaqadan ilaahay nagu guuleysiyo oo dadkan abaarta iyo dhibaatada ay ka baxaan markaas haddii baahi ay jirto deegaanka laiga qabo inaan tago dhibaato ma laha laakiin aniga waxaan aaminsanahay xildhibaanka shaqadiisa waxaa waaye sax waaye inuu dhiirigeliyo ciidanka xoogga dalka waa tahay xildhibaan inuu maleeshiyada abaabulo inuu qabiil abaabulo maahan xildhibaan baarlamaanka sharciyada yaalla iyo dowladnimada ta kale fiiri dowladnimadeenna in dagaalka al-shabaab keliya lagu soo koobo sax maaha dowladnimada waa fara weyn tahay dagaalka al-shabaab waa amniga iyo la dagaalankiisa waa qayb kamid a amniga dowladda ay haysa waayo sharciyadii kale hadday tahay dhaqaale hadday tahay nidaamkii federaalka hadday tahay dastuurka la dhamaystiro hadday tahay xukuumadda in la xisaabtamo xukuumadda in la xisaabtamo accountabilitygii hadday tahay in maaragtay heshiisyadii caalamiga la gelayay la fiiriyo hadday tahay kheyraadka dadkiisa loo soo bixi lahaa in la fiiriyo xildhibaanka shaqadiisa keliya maaha inuu qoray qaato deegaan tago inuu dhiirogeliyo waa leeyahay intaas waa waa ku mahadsan yihiin in la dhiirogeliyo dadka ciidanka xoogga dalka ama ciidankan macawiislada deegaanka iska abaabula in la dhiirogeliyo oo argixisada iska qaadaan oo lala hadlo oo la garab istaago way fiicantaha dhiirigelintaas weligeedna waa la samayn jiray ciidankana waa la sameeyaa sideedaba laakiin xildhibaanka shaqadiisa mainly waxaa waaye dowladda iyo dhismaha dowladda iyo sharciyada dowladda iyo dowladnimada inuu ka shaqeeyo yaa laga rabaa taas keliya ma hadda shaqadiisa khibradaan mis leedahay duulaankan hadda dowladda madaxweyne xasan sheekh ay ku dhaqaaqday waqti dhow baa lagu guuleysan karaa waxay ku xiran tahay sida ay dowladda ay ayada isku abaabusho dowladda horta waan u jeedaa iyadoo diyaarsanayn yaa dagaalka gundaheeda ka dhashay oo deegaanadii dad soomaaliyeed fiiri anaga waxyaalaha ku garan waxaa ka mid a abaarta markay timid al-shabaabkii wacyixumadooda iyo qaabdaradooda iyo tayaxumadeeda waxaa ka mid ah dadka inay dhaheen canshuur bixiya ayagoo xoolahoodii dhammaadeen iyadoo dalag beeriya ay ka baabiceen oo roob uusan jirin oo ku abuurtaan beero ee waxay dhaheen canshuurna siiya haddaan canshuurna siinayna wiilashiinana siiya dagaalka noo galaan odayga marka cilmi hadalka qiimaha la jeediyey wuxuu ahaa intaan saan ku noolaan lahaa sharaf aan ku dhinto dabcan sharafan ku dhintay dagaalkaas marka ay deegaanada hiiraan weliba ay dadka isaga celinayeen shabaabka ayaa dowladda iyadoo weli diyaargarowgii iyo qaabkii ay shabaab ku jaleed ku jirto ayuu ku yimid dowladdu marka dagaal gondaheeda ka dhashay hadda ka jawaabaysaa say uga jawaabaysaa marka waxaa la rabaa koow inay isku dabaridka iyo abaabulka iyo qaabka dagaalka loo wajahayo ay noqoto qaab istaraatiiji ah oon adhog ahayn adhog waa nooga dhashay lama filawaaw ahaa laakiin hadda in galaalta loo istaaga qaab istaraatiiji ah loo bedelo hortaa nimankan argixisada sideedaba furantiga waa looga adegyaa laakiin ayagu waxay shaqo ka dhigan doonaan qaraxa inay qaraxyo badan sameeyaan inay weeraraan dadka hantidooda meelaha dowladaha dowladda xarumaheeda tabartooda dhan ayaga argixisadaas inaad ku jirtaa taasaa marka u baahan qaabkii oo farsamo ah ama sirdoonnimo ah ama amni ah yaa caqabad ku ah in la fiiriyo yaa soo daaya qaraxyada yaa yaa sahla qaraxyada security sector dadka nooga shaqeeya ciidanka amniga ka shaqeeya ee ku wajahan halkaas ma yihiin dadkii saxdaha shaqadaas hay in la qiimeeya u baahan tahay meesha mujaamalo ma taalo nafaa dhimanaysa boqol iyo labaatan qof boqol iyo konton qof aa soomaaliya go'day marka haddii wiil yaroo securityga kuu haaya oo asaga argixisada la shaqaysto oo lacag ka qaato maalinood waxaa arka iyadoo la eedaaya ganacsatada ganacsatada eed ma laha ganacsatada hantidooda ayagaan ku nool nahay korotada ayagaa na siiya biyaha ayagaa na siiya jidadka ayagaa noo dhisa diyaaradaha ayagaa na siiya telecommunicationka ayagaa noo sameeya waa dad xilli adag soomaali wax u haya waay waxaan rabnaa inaan u fiirino security agencieskeenna si saxa shaqada muu hayaan haddaanse aniga arko anuu nin siyaasiyo intaasaan dalkan ka shaqaynayay wiili yaroo kabtanahoo guri toban dabaqa u dhisan yahay oo mishaarkiisana sideed boqoloo dollar uu yahay waa inaan weydiiya wiilkaa lacagta uga keenaa security sectorkeenna corruptionaa ka jiro corruptionkaas ilaa la xaliyane shawal iskama celin karo waa in musuqmaasuqaas iyo fasaadkaas iyo corruptionkaas ka dhex jiro hay-adaha amniga in la xaliyo u baahan yahay wiilashaa yaryar ee guryaha tobanka dabaqa meeshaan ka wada dhistay oo securitygana ka shaqeeya oo afalasa holiday u jira turki iyo iyo iyo maleeshiya iyo iyo nairobi u jira oo leeyahay waa kabtan waa la waxdigil hantigii qarankan isaga haysta shabaab uun la dagaalayaa waxaas sheeko waaye ruwaayad waaye dowladda waxaa la rabaa hadday ay ay iska celinayso shabaab dadka shabaab ka celinaya inay yihiin dad nasahan dad integrity leh dad shaqada loo dhiibay xilka amniga loo dhiibay qaban kara inay yihiin ala rabaa haddayna saas dhicinin argagixisada dadkana way laynaysaa maalin kastana qarac un bay samaynaysaa annagana meel kale aan rabnaa inaan ku jeysano ama ganacsato aan eedno ama aan dhahno heblo waa saas jiro dad la ogyahay inay faashili yihiin oo dalkan ay qaribeenaa weli haadiya amniga jooga dad la ogyahay inay corrupted yihiin ay fasaad iyo musuqmaasuq ku jiraan oo hanti ay ayaga lahayn ay haystaan oo hubkii dowladda ayse shakhsi u haystaan hadday madaxda dhiira waayaan oo ay kuwaas wax ka qaban waayaan shabaabna wax lagama qaban karo waa maasantahay aad waa maasan tahay taladaad ugu dambaysa maxaa waaye talada ugu dambeysa waxaa waaye waa taas baan soo jeediyaba reformka wuxuu ka bilaabanayaa gudaha hay-adda dagaalaan ku jirnaa wax ma reform garay karna sax ma aha dagaalka ayagoo lagu jiraa reformka la sameynaya dad integrity leh dad karti leh waxa dhimanaya waa dad soomaaliyeed waxa burburaya waa hanti soomaaliyeed maalintii la arko dowladda iyadoo agencieskeeda ama hay-adaha nabadgelyada wax saxa ka qabanaysa oo si saxa u wajahaysa i can bet waana ku qamaari karaa ganacsato iyo shacabba dowladda soo daba istaagaya dadku waxay u baahan yihin wax motifeed garaya wax dhiirigeliya wax amnigooda kor u qaada inay arkaan u baahan yihiin laakiin ayagoo u jeeda wiilashii amniga qabanaya ee labaatan isbaara iyadoo wadanka xamar gudihiisa ay taallo oo qofka adiga hadda muwaadinka eh aadan jidkan soo geli karin jidkiina argixisada soo galo dadku qarxinaya see ku dhacday dadka su-aalo badan ay qabaan in looga jawaabay u baahan yihiin hadday dowladdu su-aalahaas ka jawaabto oo go-aan karti iyo dadnimole ay qaadato anaa kuu garanti garaynayo sidii waloorka waadii la jebinaya maxkamadaha ayagoo masaakiin ah oo maxkamada ah oon tabar lahayn oo dhaqaale haysan oo waxba haysan shacabkii dhamay dabagaleen because waxay arkeen ayaga inay serious ka yihiin dagaalka ayaga inay safka hore ku jiraan ayaga inay dhimanayaan ayaga inay yihiin dadka oo si sax u qabanaya dadka soomaaliya in layn isbaar gareeya u baahan yihiin in la dhiiro geliya u baahan yihin ruux in la geliya u baahan yihiin hadal keliya laguma geli karo ficilaa lagu geli karaa markay arkaan dowladda inay qaadayso tallaabooyin ay ku hagaajinayso hay-adaheeda amniga ah ay serious ay ka tahay oo hay-adihii amniga loo dhiibayo qof karti leh nasaaha leh dadku ay aaminsan yihiin oo aaminaad la aamini karo markii la arko markaas waay marka dadka soo dabagelayaan argixisana iska celaan farta ku wada fiiqi doonaan ay tilmaami doonaan waxaan arkaa marka hadda deegaanada dadka iska abaabulee macawisleyda ah maxay shabaab uga adkaanayaan dagaalkaa daacadka ah si jinuunu ka yahay odaygii qabiilkaa dhimanaya dhallinyaradaa dagaalamaysa gabdhiyaa biyi ka dawada dadku markay arkaan marka inay jinuwintihiin way taageerayaan laakiin dad badanaa rabaan oo siyaasiyiin ah oo inay dagaalka ganacsi ka dhigaan inay project ka dhigaan kuwaasna dowladdu inay ka feejignaataa laakiin saraakiil badanaa u dhintay soomaha waddanka iyagoo difaacaya waa ku dhinteena saraakiisha ma wada xumaba laakiin waa inaan fiirinaa kuwa agensiska amniga madaxda ka ah ee corruptionkana ku jira oo nin corruption ku jira waxba kaama celin karo siyaasiyiin badanaa jirto dagaalka inay ka qowleysata rabta oo oo project ka dhigto waa dagaalka macawisleydahay nadiifka ay rabaan inay mashruuc ka dhigaan waa la yaqaanaa in daga waxa mashruuc dagaalka dhinac la iska dhiga u baahan tahay insha allahna shabaab waa laga adkaa doonaa ayaamahoodana maba dheeraba waxayna samayn doonaan rafashadii ugu dambeyso ah wanka markii la gowraco rafanayo ugu daran yahay inay dhibaato badan ay geystaan isku dayi doonaa oo annaga haddaan baabaayna halaalla baabaa ah kaasaa u baahan marka in aada looga diyaargaroobo waa mahadsan tahay
qeybihii dhexe barnaamijka ayaan isla ogaan saxbeel wasaaradda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa markii ugu horreysay muqdisho keentay deeq dawo ah oo loogu talagalay dadkii ku dhaawacmay qarxadii soobelaba sagaalabaatanki oktoobar bishii hore dhacay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo wasaaradda ka tirsan ayaa garoonka diyaaradaha dancaddi ku gudoomay hay-adda caafimaadka gargaarka ee dawada ay markaas soo gaarsay magaalada muqdisho oo loogu talagalay dadkii ku dhaawacmay qaraxdii soobe ee wasiirka caafimaadka ee soomaaliya ayaa ka mahadceliyey
in aan kala wareegno ururka caafimaadka adduunka troma kit iyo medical emergency supply ee ay nooga soo rareen xafiiskooda ugu weyn bakhaarkooda ugu weyn ee dubay ku yaalla ay nooga soo rareen si ay qayb ugu noqoto gurmadka loo fidinaya shacabka soomaaliyeed kadib qaraxyadii kilomitr ka dhacay waxaana soo gaaray ilaa soddon iyo sagaal tan oo daawo iyo qalab ah ayayna soo gaarsiiyeen ururka caafimaadka adduunka daawadaas oo ku filan ilaa oo bukaan ah in lagu daaweeyo ku filan talaadada soo socotana waxaan rajaynaynaa in tan kale ayna soo gaarto taas oo qayb ka ah ballanqaadkii xogayaha guud ee ururka caafimaadka adduunka markaan ku kulannay qaahira uu noo ballanqaaday in maxay ahayd ambalaasyo iyo daawo inuuna soo gaarsiinaye aad baan ugu mahad celinaynaa ururka caafimaadka adduunka ee garab istaagiisa uu garab istaagay bulshada soomaaliyeed xilligan adag aad baan ugu mahad celinaynaa waxaana ka rajaynaynaa insha allahu tacaalaa in sidoo kale ay naga garab siiyaan sidii aan ku dhisi lahayn tiim ka jawaab celiyo arrimaha degdega ka jawaab celiyo oo tababaran si aan ku dhisi lahayn garab inay naga siiyaan ayaan rajaynaynaa kuna qalabaysan ambalaasyadii iyo wixii loo baahnaa ururka caafimaadka adduunka wuxuu muhiim u yahay wasaaradda caafimaadka inuu kala shaqeeya arrimaha emerjensiga aad uu muhiim ugu yahay garab istaagoodana aad baan ugu mahad celinaynaa
albaabka ayaa la soo garaacay waxaan markiiba maqlay dhawaaqa waxaan ka furay iridda tiro dad ah oo koowan oo wada sheekaysanaya waan soo dhoweeyey martidii waxaana u gudbiyey fadhiga markii ay fadhiisteen waxay ii sheegeen inay ka yimaadeen shaqo iyo shirar wakhti dheer qaatay waxa ay aad u dareemayeen daal si lama filaan ah waxaa indhahooda qabatay soodha qabow taasina waa coka kola way wada shugteen soodhadii qaboweyd waxa ay la noqotay wax cajiib ah waxaa dhammaanteen dareennay carafta digaagga iyo bariiska la kariyey ee ah nuuca cuntada ee aan wada jecelnahay si wada jir ah ayaannu cunteennay annaga oo wada dareennay dhadhanka mucjisada ah ee coka kola waxaa wejiyadooda laga dheehan karaa farxadda kadib cabbidda coka kola ku darso cajiibkan dhabta ah liiska dalbashada cunnada
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaru hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runtaa beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni anlimiteda sheegaa taas waaba sababtaan u sirdo simikaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogan afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal asalaamu calaykum halow kabtan saleebaani dheh baay baay covid sagaaliyo toban mar kale waa salaamantiin asxaabay dhammaantiin maanta waxaan hayaa farriin aad u xiiso badan oo ka socota khadar oo ku nool magaalada boorama malaha idinkuba sheekadan waa la wadaagtaan waxa uu yidhi kabtan saleebaan mar walba xaaskaygu aad bay u warwaraysaa sida ay dadku naga aaminsan yihiin oo ay fikir khaldan nooga haystaan haddii aan aadno kulammada aroosyada suuqyada iyo xitaa jaararka sababtoo ah waxaannu xidhannaa afsaab khadarow xaaskaaga waxau sheegtaa inaanay werwerin waxaan kugula talinayaa inaad sii wadataan xidhashada afsaabka sababtoo ah qof kasta oo xidha afsaab kama aha kabadbadis iyo istusnimo balse waxay caddaynaysaa taasi dadaalku ugu jiro badbaadinta qof walba sababtoo ah kororofayrisku wuxuu ku faafaa marka dhibco yaryar ay ka soo baxaan sanka ama afka qofka markaay hadlayaan ama ay qufacayaan ama ay hindhisayaan ama mararka qaarkood ay xitaa xoog u neefsadaan sidaa awgeed markaad xidhato afsaab waxaa keliya u bannaan inay ku yidhaahdaan waad caqli badan tahay bal aan kuu warramee aniguba waxaan xidhanahay afsaab bal ii soo dira farriimihiinna ii sheegaya sidaan u caqli badannahay xusuusnow waxa uu kabtan saleebaan ku leeyahay halow rajo bybay covid fariintan caafimaad waxay kaaga timid b b c midiya action iyadoo qayb ka ah mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo yunilifa
caam ahaan bulshadaynay culacula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadilka yiraah iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmuloo cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walbay la xidhiir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasusa lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka uur ku jirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qaybaha ambalaas emergency iyo umuliso saaxeegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba tallaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii fafaanintas dher waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
markaan haddii aan eego maamulka somalilan ayaa jawaab cad waxa ay ka bixiyeen hadal ka soo yeeray taliyaha ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka puntland ee ku aadanaa in somalilan ay maalgeliso kooxaha wax loogu yeero argixisada taliyaha guud ee ciidamada somalilan jenaraal nuux ismaaciil taani oo maalinta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in somalilan ay maalgeliso kooxaha loogu yeero argixisada sidoo kale taliyaha ciidamada somalilan ayaa waxa uu hadalkiisa intaa ku sii daray in liiskii u dambeeyey ee shakhsiyaadkii dowladda mareykanka ku tilmaantay argixisada ay dhammaantood ay kasoo jeedaan deegaan maamulkaasi puntland jenaraal nuux nuux tahliil jenaraal nuux ismaaciil taani ayaa puntland ku eedeeyey inay hurinayso dagaal dhex maraya labada dhinac balse wuxa uu xusay inay xayiqeenaan waxa uu dagaal yahay islamarkaana haddii tallaabo qaadaan maamulkaas ee jawaab ay ka bixi doonaan isagoo sii hadlayay taliyaha guud ee ciidamada somalilan waxa uu tilmaamay in puntland ay ixtiraamayaan ay ku ixtiraamayaan dariisnimo hase yeeshee waxa uu sheegay in maalmaha maalmahan ay colaadii hurinayaan oo hanjabaado badaan taasina aysan sax ahayn buu yiri wax la aqbali karin aysan ahayn taliyaha oo arrintaas ka hadlayeen wuxuu yiri
waxaan jeclahay maanta inaan ka jawaabo hanjabaado badan oo maalmahaba ka socday puntland tii ugu dambeeyana uu jeediyey khamiistii taliyaha ciidanka daraawiishta puntland abshir cabdi jaamac anigoo arrintaa waxoogaa yar ka sheeen ka taataabanaya annagoo ciidan ahaan somaliland iyo dowladda somaliland ba had iyo goor alle wuxuu ku dhisan yahay nabadgelyo inuu kula dhaqmo jaarkeeda puntlandna jaar baanu nahay welina intaa hadal qadafa amba hadal xun somaliland kumay odhan waxaanu ku dhowraa jaarnimada laakiin had iyo gooraa leh amba qolada sibilka ha haato amba qolada milatariga ha ahaatee hadallo badan oo aan loo baahnin oo dilqaaf ayay nagula hadlaan kamana jawaabna badiya mabda iyaguna wuxuu ku dhisan yahay nabad ninkan taliyaha ee hadlayay maalin dhawad baa la magacaabay qurbahana wuu ka yimid wixii waddanka ka dhacayna waxba kama ogeyn waxay ahaydna inuu waraysto raggii ka horreeyey inuu waraysto bay ahayd laakiin wuu iska hadlay kelmaduu wax ku hadlay mid hanjabaad bay ahayd midna qaarra cay buu ka dhigayay kuwa cayda ka dhigaya waxaa ka mid a isagoo aniga ii jeeda iyo ciidankaba hadhuudh araabikhi hunno saddexdaa shay buu israaciyey hadhuurhka malaha macno waanu garanayne waa waa wixii masago loodhan jiray oo malaha hadhuurhkuu garan waayey amba bederka loodhan jiray araabikdana uu garan waayo waa galley haddaanu garanayn galley baa loo yaqaanaa galley ha u barto hunana waa abowo oo kale waa abowowne yaanu ceeb u qaadayn waa saddexdaa arrimood hadhuurka iyo galeyda iyo masangada iyo digirtu waa waxaynu hidaha ulahayna waxaynu leenahay ee bariiska iyo baastada iyo isagu mau beeran laakiin waxaasaynu inagu dhaqankeenu yahay oo waa main foodkeenna oo cuntadeenna marka waan ku faanayaae waanu ku faananaa ceeb maahan ha ogaado haddaanu garanayna u magaca garan waayana magacu waa kaase waa galey iyo masago iyo abowe waa saddexaa unbay unbay ka turjubanay ha ogaado hanjabaadda maalmihii ugu dambeeyo dhan iyagoo ka hadlaya boocane hanjabaado kala duwan ayay qolooyinka amba agaasimayaal ha ahaadaan amba wasiira ha ahaadaan amba taliyayaal ciidamo ha ahaadeen ayay midiyaha soo marinayeen waan arkayay taliyahan ciidamada daraawiishta oo n dhowr iyo toban meelood marba meel istaagaya oo hanjabaada kala duwan ciidamo la dejinayo halkaa iyo kuwa halkaa la dejinayo oo n waraaba utaaga oo mar meelba sarkaal la taagayo oo waraaba utaaga marba meel istaagayay waan la socday inuu meelaha istaagtaagay dhowr iyo toban meelood inuu dagaal qaadayana uu ku hanjabaya inuu dagaal qaadana waan la socday isagoo ciidamo la hadlaya anagu dagaal ma jeclin wuxuu yahayna waan naqaanaa laakiin hadday noo kalibto dad ka jawaabo ayaanu nahay kana midha dhaliya ayaanu nahay marka hadda dalka waad ka maqnayde waxaan leehay wax badan baa soo dhacay ka waraysa raggii kaa horreeyey taariikhda waa la dersaaya ka horrayso hanjabaadana annagu dad jilcaya ma yihin haddaa baanu diyaar nahay haddaad adgu adugu waxbaad ururinaysaa annagu diyaar baanu nahay laakiin kuma degdegna dagaalka bille dagaalka aad abaabulayso wax badan wax badan ku seegtay adugu oo annaga waxba noo soo waxba noo soo kordhe waan kule iska daa hanjabaada darisnimada ilaali nabadgelyada ilaali sidaasaana lagu raggii horeba lagu wada shaqaynayay oo rag waayeelay u ahaayeen sidii taliyihii kaa horreeyey yaasiin cumar dheeraba oo ahaa iyo kuwii kasii horreeyey sicidaarihii ay ahaayeen nabadgelyada ka shaqeeya raggaana wax weydii wixii laysku hayo si nabadgelya ayaa loo xalilaa laakiin qori laguma xalilo dadka puntlandna waxaan leenahay waa nabadgelyada eliya jaarnimada ilaaliya sida wasiirada qaarkood ku hadlayaan amba agaasimayaasha guud qaarkood ku hadlayaan hadallada xunxun ee kale hadal waxaa la yidhi nabad hadal xumi nabadgelyana wuu kaga fogeeya colna waxba kama taro waxaan leeyahay waxaan ku leehay ninkaa ugu dambeeyey wuxuu idhaha daraawi ma diido hargoolow ha igu tumi durmaanada iyo daasadaha maran annagu kuwa sidaa loola hadla ma yihin dib hadalkaaga dib uga noqo boocanay noqotay kuwa jooga waa ciidankii waa ciidan qaran haddii la waxyeelayana faraha ka laaban mayno waa diyaar baanu nahay waa ciidan qaran oo degaankaasa ciddii weerartaa waa cid ciidanka qaranka soo weerartay waana difaacnaa somaliland argixisada ayaynuiyo magan gelisaa annaga waa lana yaqaanaa taariikhka aduu adoon samaynaysa maaha wararkii ugu dambeeyey ee soo saartay ee maraykanku soo saaray sideedii qofkuu sheegay sideed waa beeshiina ahayd aaggiina ahayd nin somalilandii kuma jirin taasaa caddaynaysa waxaynu kala nahay marka waxaad aduu hoos isku eeg midiahana akhriso internationalku waxay ka qoreen marka waxaan magacoodiina waa kuwan waa kuwa halkaa ku yaala halkaa ku yaala waa kuwa ee midiaha ku yaala sideeddiina qofee la calaamadeeyeyba marka hadduu isku eeg waxa hoostaada yaala annaga si somaliland qofna kagama jiro raggaa la sheegayo markaa dib isku noqo
barnaamijka wareega ayaanu kusii saqeynaya saaxiibyaal madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen caliaguud laabane waxa uu gaaray deegaanka masaajid caliaguud ee gobolka shabeellaha dhexe oo in ka badan toban sano ay halkaasi maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab hase yeeshee dagaaladii dhowaan halkaa ka dhacay oo dadka deegaanka ciidamada iskaashanaya dagaaladaasi ay sabay in al-shabaab lagala wareego deegaankaasi oo muddo markaasi ay soo maamulayeen muhiimna u ahaa waxaa halkaasi gaaray gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo madaxweynaha hirshabeelle oo markaas safarkiisa ku weynaya taliya ciidanka xooga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dhinacyadu waxa ay markay halkaa tageen ee warbaahinta la hadleen dadka deegaanka ayay fariin u dirin ah in deegaanka lagu soo laabto islamarkaana ciidamada ay joogaan wax dhibaato aysan ka jirin islamarkaa nolosha ay si caadaya ku soo laaban doonto waxa uu kale ugu baaqay dadka shacabka deegaankaasi inay markaas ay la shaqeeyaan ciidamada dowladda ee gacankuheynta deegaankaasi maamulaya
celinaynaa oo noo suuro geliyey inaan maanta ku sugannahay degmada cali guduud oo muddo dheer ay ka talinayeen ama ku amar taaglaynayen ummadda ku nooleeday nimanka khawaarijta ahay al-shabaab ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa marka koowaad marka labaadna cid kastaee gacan ka geysatay oo ay ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waa uga mahad celinaynaa dadaalka iyo wanaaggaad muujiseenna ilaahay idinka abaalmaryo ayaan leehay runtii nimanka nabaddiidka khawaarijta dalka soomaaliya dhibaato badan ay ka geysteen hadday tahay cibaadadii iyo hadday tahay ummaddii nolosheedii meel waliba waa hor istaageen waxaad arkayseen dhibaatada ay u geysteen dadka shacabka ay ku dhammaynayeen qaraxyada waxaad arkayseen raadadka ka muuqdo oo xumaanta oo deegaankan ay ka geysteen indhihiinaaad ku arkayseen gaadiidka meeshaan ku guban gaadiid dad masaakiin ay lahaayeen ay dabqabad siiyeen waxaad arkayseen masaajid loogu talagalay in lagu cibaadaystay u bedeleen dukaaman iyo jibiyeenay dukaaman ka dhigeen waa beyd ilaahay oo loogu talagalay in lagu cibaadaysto waxay ku tusaysaa inayna diin wadin ay yihiin koox isu timiday oo gaangisa oo ummaddan inay nolosha ku cadaabaan go'aansaday inay yihiin caddayn u tahay haddii masaajidkii dukaan ay u bedeleen ay ku ganacsanayn ayagu hadday gaadiidkii dadka masaakiin ay lahayn ay ku shaqaysaayeen ay dabqabad siiyeen hadday gebdhihii masaafurka ahaa ee waddada ku socday iyo dejiyaan ay ku farxumaynayaan saldhig iyo ku leexiyaan maxay ku tuse meeshaas wax diin la yidhaahdo iyo wax dadnima damiirka dad ka dhintay waayey wax samayn karana ma jiraan dhaqanka ay samaynayeen nimankaanu ilaahay ayaa mahaddaas iska leh oo maanta suuro geliyey in dhibaatadii ay muddada dheer ku haayeen laga dulqaado waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka deegaankan ku nool nimankaanu noloshii idinkala hereen horumarka hadday waxbarasho tahay la hereen hadday caafimaad tahay la hereen xoolihiinna waxay gaareen inay bil waliba sika aan jirin ay idinka qaadaan inay waxay gaareen dadkii qof qof canshuur ugu qoraanay yidhaahayn qof heblo intaasoo cunug waa u joogtaa waa inay intaasoo xoola ay keenaan waa inay waxay gaareen dadka masaakiinta ee aan xoolahooda saka ka goyn hadday laba neef wataan neefku fiican aba saddex wataan neefku fiican inay ka qaataan ay gaareen laba looro badar qoftii wadato inay loor ka qaataan ay gaareen inay dadkii bil kasta ay maaragtay ka qaadaan dhaqaalo ay ummaddan ku dhibaatayha inay gaareen waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka deegaankan ku nool ilmihiinnii ayay maaragtay qarax ku xireen iyagoo qur-aanka idin baraya ama iskoolaadka idin dhigaaya ka wada inay yidhaheen hees qarxiyaano dagaal iyo geenay ku baabeeen asaa qaarkood igoo ay maaragtay nolol iyo geeni midna aan lagu haynin maanta kadib xor idin waaya ilmihiinnu waxa idiin bartaano hadday tahay maadi iyo hadday diini tahay labadaba idiin bartaano deegaankiina nabad waayo ku soo noqdaan leennahay hadday tahay sekadii beentahay laydinka qaadi jiray seka sida ilaahay ugu talagalaad u bixi doontiin ciddii xaq u laheed ayaadna sii doontiin haddii ilaahay raalli ka noqdo seke laydinka boobaayo iyo xoolo la boobayo seke beena laydinkaga qaadana ma jiri doonto waxaan rabaa inaan si gaara uga hadlo nin in muddo dheer ku amar taaglaynayo dadkan masaakiinta ah ee cabdulaahi calcara ay dadku u yaqaaneen laakiin dadka deegaanka ay ii sheegeen in layidhaha cabdulaahi laaluush ee laaluush qaati ugu weynay ee qarnigan uu naqday wuxuu gaara dadkiisa oo maaragtay ahalkiisa inuu labaatan qof ama soddon qofood hal la wado ee lagu xiro aadan yabaal kadibna odayaasha inuu yeera yidha anaa soo daynaa mi shan boqoloo dollar keena uu yidhaahdo u gaadhay ummaddaana waxay u bixisay laaluush qaatiya qarniga cabdulaahi calcaray xaqiiqda wuxuu dadkan ku sameeyey adduunkana waa u taallaa aakhirana waa ugu horraysaa waxaa la ii sheegay dad masaakiina oo maaragtay ilmo yatiinahoo waalidkooda dhinteen inuu tago xoolahooda iska soo watay wuxuu iska indha tiray ahalnimadii uu ilaabay wuxuu iska indha tiray aayadii qur-aanka ee aheeday ina aladiina ya'kuluuna amaalayatamaa dulman innamaa ya'kuluuna fii buduunihim naaran wasayasluuna saciira aakhiran aayaddaasaa kaaga horrayso xooli agoontood cuntay adduunkana lagaa hirma cabdulaahiyow dadku deegaankana waxay sheegeen in lagu yidhaahdo laaluush qaatihii qarniga ninkii laaluushka uu badnay dadkan masaakiintaa ka qaadaad tahay dib dambana ummaddan waxaan rajaynaa inaanna wejigooda u imaan doonin ilaahay iidankiisa adduunkana waa lagaaga goyhaa aakhirana waa lagaaga goynayaa oo khaladaadkii aad gashay oo ummadda dhibaatadaad u geysaa kaaga horrayso waxaan ugu baaqayaa dadka degmada cali guduud inay guryahooda ku soo naqdaan nabadgelyo ku noolaadaan qof wax loo dhimaayo ma jirto ninkii shabaaba waa layska dhicinayaa ninkii shacaba gurigiisa ha yimaado nabad ha ku shaqaysto beertiisa ha tacbado xoolihiisana ha ilaashado ilmihiisana qur-aanka u dirsado cid qarax uga xihaysa amba cid dagaal uga diraysana ma jirtee si nabadgelyaha wax u bartaano sekada beentaa laydinka qaadi jira bil walbana mid qabiilna laydin saari maayo mid qofeedna laydinka qaadi maayo ilaahay wixii uu jideeyey iyo sidaad u bixi jirteen aad isaga bixaysiin laakiin shabaab idin xoogmaa maanta kadib aad iyo aad aad u mahadsantihiin ballantaynu waa inta dhiman shabaab waa jabiyey meel walbee lagu galana meydkooda daadsan shalaa u dambaysa iyo xalee garas magan iyo meesha la yidhaahdo dagaalkii ka dhacay ilaa boqol iyo konton khawaarijtii haa jidka taalle ciidamada ka dagaalamaayo guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan hirshabeellana runtii waxaan leeaha waa mahadsantihiin waxaan ayagana u mahad celinayaa raggii fashiliyey qaraxii saaka dhagarta ay maleegaayeen raggii fashiliyana waa mahadsantihiin ayaan leehay ballantaynu waa dalkoo khawaarijta laga saaro ummadda way baraarugtay culummadiina culimmadiina diiniyan ayay ummadda wax ugu sheegaan waxay wadaan inay diin ayna ahaynay been yihiin ay ummadda dhibaataynahaynay sheegaayaan waxaa loo diiday dhaqaalihii ay qaadan jireen nimankaasu way fashilmeen milatari ahaanna waa u baaba'eenoo waa u jeediin goob kastaa looga adkaadee inta dhiman ha lagu dhiirrado aan dhammaystirno ballantaynana waa shabaab oo dalka laga saaro
danaca barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraadi hadalsani magaalada muqdisho qaartan dhegeysta waanaag intaa barnaamijka hageysta intaa kulmi doona sidaasi nabadgelyo